Waxaa weli si weyn looga dareemayaa sicir barar ku yimid qiimaha la iibiyo muuska suuqyada magaalada Jowhar. Arrintan ayaa saameyn xooggan ku yeelatay dadka danyarta ah kuwaasoo aan awoodin in ay iibsadaan mooska oo ka mid ah khudradda ugu badan ee la cuno. Cabdikariin Cali Maxamuud, oo ka mid ah ganacsatada muuska ku iibsada suuqyada magaalada Jowhar oo la hadlay raadiyaha Isnaay, ayaa waxa uu sheegay in qiimaha halkii xabo moos uu gaarayo inta u dhaxaysa laba kun ilaa afar kun oo shilinka Soomaaliga ah, taasina ay aad uga sareyso qiimihii hore.
markaas oo marka dan waxaan bilaabay inaan moos iibkiskaas xilli waxaa ahaaday oo laba xaasle marka waxaan qabto waa waayey maadaama aan nin xaa- laba xaasle aan ahaa oo caruur fara badan ay ii joogto oo wadankan ee burbur iyo fara badan oo galay oo dagaalo sokeeye ay dhaceen marka waxaan qabtaan waayey waxaan iska bilaabay in aan mooska aan iibiyo oo markaas aan miis yar aan iska furto miiskaasaan mooska aan ku iibi jiray adiga maalintii aan iska baxayay boqol laba boqol si wax aan u heli karaa aan isku tirsanayay kadibna meeshaasaan wada taariikh kusii birinay mooskaas wallaahi mooska marka hore ani iima soo degi jirin dadaan kasoo tirsan jiray adiga sidisaan u ahaa oo miiskiisa aan iskaga dagbiirsanayo waxaan ilaaha barakeeyey markii dambe waxaan bilaabay in dad aan la shirkooyo qof qof ama laba qof camal aan waa wax shirkoono oo sida aan mooska iibinayo kusoo tirsano meesha aan kusii dadna aan siino annagana aan meesha kusii gadno Marka, shirkadaasaan wallaahi mooska adiga markay hore oo, em, lacaga fiicanaa naga soo geli jiray hadda laakiin waqtiyada way isbedeleen Een, isir markii hore mooska aan geli jirin fatahaada badan ma jirin hadda waxaa jira fatahaada badan wadooyinka inta badan ma xirmayeen marna ma la helayo waxaa laga yaabaa lix bilood todoba bilood camal inay wadooyinka iska xirnaadaan maadaama eh, sida ay noqotay waxaan sameynay adiga marba si uu noogu yimaadaa adig qarash badanaa laga galaayo marmar baaburkii aa laga yaabaa inuu wadada iskiga xirmato un baabuur kale haddana inta aan ka kirayno biyihii laga soo daldalo baabuur kale haddana inta aan ka soo saarno wallaahi adiga si ma aan caadi inaan iskaga noolnaa waa isbasarina haa caruur iskuulii dhaga tooya jiraan qaar oo waxaa jiro xataa oo jaamacada ay dhigto qaar dugsi hoose waaye qaar dugsi dhexe waaye marka waa way jiraan qaar dugsi oo qur'aan ay dhigtaan maama guriga aan deganahay aniga iskale waa dhul yar oo aan markii ganacsiga markii hore horta waxaan ahaa ijaarte marka adiga ilaahay wixii ii barakeeyey aniga dhul yar inta aan iska gatay aan aan iska macadlaystaan sidii aan ku dhistay anaa iska wallaahi xiliyada muuska laga faa'iidaysto waa xiliyada ee waddada ay kala go'an tahay waayo xiliyada waddada ay kala go'an tahay wixii uu ku yaalo waxaa waddada xirmee suuqa uu isbedelaamo marka xiliyada oo waddada ay furan tahay waa iska caali waa faa'iida saas kuma jirto laakiin xiliyada waddooyinka ay xirmaan faa'iido fiicanaa ku jirto wallaahi mooska adiga markii noola keenayo asigaba waxaa waxa waaye mid oo iska casaad eh adiga hadduu wata wuxuu ahlaa saddex habeen afar habeen camal oo ahlaa adiga asigoo markaas normaal meesokoota iskaga aadan sida suuquu sii galaya wallaahi dadka magaalkana way naga iibsadaanoo dad ada xaafadaha miisas ku samaystay dad oo suuq sarta mooska ah oo ku gado een, egan miisas way naga tirsadaan dad kaloo nagu xiran oo tuulooyinka oo gobolka hoos yimaadana way jiraan oo aan u dhiibno oo taleefana iyo wax naga qortay oo iyo intaas xaqa iisoo tiri iisoo dhiib lahaayeen ajaajka iyo baabuurtan kaloo hoomeyda iyo ilaa iyo adiga dhowr tuunaa u dhiibnaa gobolka waxa reebaysan sida biyacdoo kale sida maandheer oo kale bacadbe tugaare dhinacan kale adina een, faraxsin oo kale marka aad dhinacan tuulooyinka ayagana oo oo dadii qolada ay degan yihiin een. wallaahi hadda sidaas adiga tuulooyin badan aan u dhiibnaa adiga een, webiga ilaa een, bari dhinacan qoraxdhac adiga tuulooyin badan aan u dhiibnaa adiga saafiixa Sicir bararka mooska ee Jowhar wuxuu muujinayaa sida ay xaaladaha dhaqaale iyo cimilada u saameeyeen nolosha dadka danyarta ah. Ganacsatada iyo macaamiisha labaduba waxay wajahayaan dhibaatooyin ka dhasha qiimo kororka, iyadoo loo baahan yahay in la helo xalal waara oo lagu xakameyn karo sicir bararka iyo kor u qaadka helitaanka khudradda muhiimka ah ee ay dadku u baahan yihiin.